وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
maamulka degmada balcad ayaa magaalada balcad ee gobolkani shabeellaha dhexe waxa uu ka daafuray tartanka akhrinta qur-aanka kariimka oo lagu tartami doono tobanka ugu dambeysa ee bishani ramadaan afartan arday ayaa ka qaybgalaysa tartankan oo isugu jira gabdho iyo wiilal waana sanadkii labaad oo lagu qabto magaalada balcad sanadkani tartanka akhrinta qur-aanka kariimka ah ee lagu qabanayo degmada balcad waxaa soo qaban qaabiyey maamulka degmada balcad oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada balcad khaasim cali nuur qayb ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo culummadii ka qayb galay munaasabada tartanka lagu daafurayey ayaa madasha ka hadlay waxaa la yidhahdaa wakti gaaban qoraaxdiisana gaaban insha allahu tacaala eh, barnaamijka aan u imaanay maanta inta waa musaabaqada qur-aanka kariimka ah marka insha allahu tacaala annagana mas-uuliyad baa nala saaray ilaahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa mas-uuliyaddaas kuwii ka soo baxa ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga dhigo Eh, ardada kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala mucjiska ay ku tartamaysana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa ilaahay inuu u fududeeyo
uma waxaan u mahad celinaa maamulka degmada oo ugu horreeya guddoomiyaha iyo howlwadeennada oo runtii ayaguna taabageliyey oo ka shaqeeyey in qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu tartamo uma waxaan u mahad celinaynaa guddigii iyaguna macallimiinta ka tirsanay ee iyaguna arrintan isu soo xil saaray ee runtii inay qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaadaan go-aansaday kabacdina ardayda la rabo insha allahu tacaala maanta inay tartamaan iyo waalidiintii soo tarbiyaysay iyo kusoo dadaashay waxaana leenahay hanii-an liljamiic insha allahu tacaala maanta waxaa sharafi ah xafladda mid ugu qe- oo qeyrka badneed ugu sharafta badneed ugu qiimaha badneed anaa kasoo qayb galo anigoo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada balcad oo khudbadihii laga soo jeediyey munaasabada daafurka tartanka akhrinta qur-aanka kariimka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in loo cadaalad sooro ardada ku tartamaysa akhrinta qur-aanka kariimka islamarkaasina ay muhiim tahay in sidaani oo kale loo dhiirigeliyo ardada barata qur-aanka kariimka سلام كبعدي أولا لها ما أسكن سبحانه وتعالى ونصوت قلي مانتا إن أنفرنه وحيابه أو خير كبدنا في الدنيا والآخرة أو هريه أو رئيسه سابقة القرآن الكريم oo taabageliya maamulka degmada balcad oo ugu horeeya gudoomiyaha degmada balcad insha allahu tacaala waxa lagu tartamo waxa ugu khayr badan kalaamu rabulcaalamiin waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ardayga hadda nagu dul akhriyey aayadaha qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee ramadaan waxaa la qabtaa guud ahaan nageyga soomaalida iyo goobaha islaamku ay ku nool yihiin tartamo ku aadan qur-aanka kariimka iyo akhrintiisa kaa oo ay ku tartamaan ardada xifdisay qur-aanka